xadiidka gaarkaa imika lagama hadlayo xadiidka gaarkii waa waxay taasi keenaysa in lagu aqbalo midna waxaa lagu ogiyey kadibkiisaa la ogayay si guud loo ogyahay oo markii taasi inoo sugnaatay ayaa xadiidkii gaarkaaya isaga xaggiisa laga warinayayna xataa ayaynaan ogaanin kan inuu kan been ku sheegayba waayo oo suurtagal dee ruuxii beenta sheegaya awqaada qaarkeed inuu run sheege laakiin waa la iska celinayaa kii isaga weligii run sheegaa qalad inuu kaba dhaco awqaada qaarkeed been sheegaa ruux keliya way kuba banaantay waana suurtagal laakiin kol hadday taasi inoo sugnaatay kanna waxaynu ku celinoo gaari aanu jirin aqbalkaa guud baynu ku aqbalaynaa riwaayadiisii awlaa amase inaanay ku sugnaan labada xaalo midna inooma sugnoo ninkan labadii xaalo midna tanna kuma hayno oo dee tanna ama waa nin majhuula nin xaalkiisa aan la aqoonin mastuuro oo adigu labadii xaalo mid aynu agteena uu kuba sugani ma jirto intan buu noqon falawalu ka hore ka hore waxa weeye aslu sifati lqabuul kaas weeye kay u sugnaato hubuuta sidqi naqalu kaba cabire yaqlibu waxaa qaalib noqon markay kaasi inoo sugnaado dee waa arrinkaa inooguba qaalib noqon ah inoo sugnaaday ee sidqu naaqalba ah cala danni dannigii waxaa qaalib u noqonaya hubuutu sidqi lkhabari xadiidkan gaarkaa ee uu maanta warinayay inuu run yahay ama runtiisa sugnaansho ay inoo sugnaato waxay taasna ay dannigii ugu qaalib noqonaysaa lihubuuti sidqi naqali kii warinayay inuu runtiisii uu yahay ruux saadiq oo run sheega sugnaanshahay sugnaatay daraaddeed markaa fa yuuqadu waa la qaadanayaa bi xadiidkiisii baa la qaadan oo dee kolley waa farqiga udhaxaynaya akhbaarta axaadka iyo akhbaartii mutawaatirka ahayd xadiidka kol haddii shuruudii mutawaatirka ay u buuxsamaan maha danni un arrintu ma yahayna waxaan goynaynay oon yaqiininaynay oo aynu hubnayso waxaan arkayno ama aan maqlayno u hubno xadiidkan inuu rasuulka ilaahay kaba suganyahu kalaamkii ama ficilkii ama dee kolba wixii laynoo soo naqlinaya uu yahay wax mushaahada ah ee dee waxa weeye maxsuus ama dee axad alxawaas lagu haleelo ama kan ruux inkastaba dee sidqigiisu ha badnaadee aada ku kalsoonaatidee war kuu sheegay warkii waxaad u malaynaysaa inuu run yahay waad u malaynaysaa laakiin dee uma hogtidsa wixii aada aragtay ama aada maqashay sababtuna waxaa suurtagala ruuxan inuu waham ismoodsiiyaa oo waham ka dhaca waa suurtagal qalad iyo sahwi inuu ku yimaadaa waa suurtagal ruuxii runta lagu yaqaanay deena waa bashar oo macsuum ma ahaba halkane inay beeni kaba dhacdaa siinay ugaba dhacdaana waa suurtagal inuu iskuma haleeyey uun ruuxuu ku kalsoon yahay oo aan dee iskaba hubsan warkiisii iskaba qaatay oo isagoon wax hubsan uu iskaba faafiyaa waa suurtagaloo meeshii yaqiin la yaqiininayo la jasminayo inuu waxani uu san uu kugu sheegayo yahay ma jirto waa akhbaar alaxaad markan sababtan laleeya danni bay u faa'iideynaysaa oo de ixtimaalkaasaa jira waana sababtan loo hubsanaya la isaga baadhayo waayo ixtimaalkan kale ayaa jira haddaba wuxuu leeyahay haddii ruuxan inuu ruux saadiqayo ay noo sugnaato oo taa lagu og yahay maha ruuxii majhuulka masuurka ama daahirkiisa uu ahaa uun dee ay wax xumaana aynaan ku ogeyn laakiin aan baatinkiisii la hubsan ee la jira ninkaa looma jeedo ee waa ruuxii la yaqaanay ee dee tan laguba yaqaanay bal markaa waxaa dee iyadoo ixtimaalkaasi jiro ixtimaalkaasi jiro ayaa meeshii dani adag aan u malaynaynaa inuu dee waxaan uu run ku sheegayo taasaan u malaynaynaa uu inoo soo naqliyey saa daraaddeed baan warkiisii u qaadanaynaa ugu camalfalaynaa uguna dhaqmaynaa dee dadkiina laguma kalifin wax kastaoo ay tahay iyaga soo gaadhay oo ay tahay inay kuba camal falaan inay yaqiin xaddeed kuba gaadhaan oo taasi way adkaanaysaa in mid kasta loo shardiyo tawaatur iyo in cilmi yaqiina uu kuu faa'iideeyo waxani oo danigaas aan dee danigii aan laguba camalfalin way adkaanaysaa bal markaa taas baa deeta danigii waxaa u qaalib noqon inuu run sheegayo mee xadiidkani run yahay maxay ugu qaalib noqonaysaa ee ninkii inoo wariyey ee inoo soo gudbiyey ayaa ninkaas saadiqa ah taasi waa mid waa ka hore yaqribuna dee san imika waxay noqon waa kan faacilkii hubuutu sidqi alkhabar bay noqon kollay caydkii markaa waxa weeyaan mubtadahanna waxaa dee wixii dee iskuba xidi lahaa waaban iska qadaraynaa falawalu yaqribu bacnaa ka hore yaqlibu waxaa qaalib noqonaya oo markaas dee bihi oo kan hore ama arrintaa hore inooguma sugnaatay inoogu qaalib noqon cala danni hubuuta sidqi lkhabar barhkood yuqallibu bay halkan kuma dabdiyaanoo markaas hubuuta mafcuul lagaba dhigo oo markaa la idhaha ka hore oo ah hubuuta sidqi markaa naaqal yuqalibu wuxuu markaa qaalib yeelayaa calaa danni dannigii u qaalib yeelayaa subuuta sidqa alkhabar khabarkan inuu sugan yahay ayuu danigii ka dhigayaa mid agtiisa kuba qaaliban balta horaan kuba daysana wathani ka labaad ka labaad waa kan waa aslu sifati raddi ruuxi inay ku sugnaato ama ay khabarkii kuma sugnaato oo siay ugu sugnaanaysaana ay tahay hubuutu kadibi naaqal ninkan been baa lagu yaqaanaa waa nin been sheega ee markaa maxaa meeshii jira kol haddii tan laguma yaqaano khabarkiisi uu warinayana inuu been yahay iyadoo ay suurtagal tahay iyadana waa ixtimaal baa meesha jira in inuu maanta run sheegay ay suurtagasho dee hadiyo goor ninkii been sheegaya weligii run ma weligii un been ma sheega kolkol buu iskaba run sheega run sheegi karaa laakiin kol haddii ta aan hayna waan iskaba celinaynaa dee min midkaas ixtimaalkan baa mid kastaba jira inuu kana been kuba sheegta haddaba ka labaad yaqlibu isaguna waa tii markay ruuxii ay sugnaato kadibkiisii yaqlibu calaa danni dannigii waxaa qaalib u noqonayo macnaa danni qaaliba loo malayn ama ruuxa dee mala badan oo ka badan dee jaanibka kale ka raajaxsan uu malayn kadibu alkhabari warkan inuu been yahay ta danniga taasi ay u qaalib noqonaysaana waxa ay tahay waa lihubuuti kadibi naaqili kii soo warinayay ee soo gudbiyey beentiisii ayaaba sugnaatay oo fa yudraxu markaa kaasna waa la tuurayaa waa laba xaalo markaas sidqa naaqil markay inoo sugnaato wixii uu warinayay ayaa waxaan ku xambaa ama dee aan u malaynaynaa kol hadduu ninku nin run sheega yahay warkii uu sheegay inuu run yahay saa daraaddeed baanu aqbalaynaa axaadiistiisii kadib naaqil hadday sugnaataan sian marka horena sheegnan ku yar celcelinayna waxaa looga jeedaa waa hubuut mudlaqa unbaa labada dhinac looga jeedaaye hubuut fiihi xaqi hada alkhabar xadiidkan markaan eegayno inuu run ku sheegay ay sugnaato kani run yahay oo wax kale ay noo caddeeyeen ama uu kadib iyo wax kale ay noo caddeeyeen kaa looma jeedo waayo xadiidkan waa waxa taa laguma gaadhayo aan kuba celayno ama aan kuba aqbalayno taa hore marka markay dee saadiq sidqigiisa uu inoo sugnaado xadiidkiisii baa la aqbalayaa arrintuna waxa weeye ixtimaal waa jira inuu dee sahwiyey qalad inuu ka dhacay ee waxaan u malaynaynaa danni adag u malaynaynaa inuu run ku sheegay kanna xadiidkana run yahay kii kalena markay kadibkiisa ogeyna taasi iska sugnaatay wixii uu warinayana dee inuu kadib yahay baan ku tirinaynaa waa suurtagal inuu run noqdo ee laakiin kol haddii dee tani ay isagii lagaba helayo xadiid kastoo uu warinayaana waxa ixtimaalkii waa soonaa inuu been ku sheegayna waa ninkan beenta sheegaye waa ninkan beenta lagu ogyahay mid kastaba ixtimaalkaasa iman dee kol haddii taasi ay jirtana tan maanta filaynaa waxa weeye ee danniga badani uu yahay ninkani in xadiidkiisana aanu jirin ama uu beenyaho sidaasaan isaga celinaynaa iyadoo inuu jiraa ay suurtagalba tahay oo uu markaa run ku sheegay wathaalitu kii saddexaad ka saddexaad ee uu sheegayaana waa labada xaalo midna ma sugna waa sida dee ruuxa mastuurka ama majhuulkiiyo dadkii saas oo kale in labada dhinac midna aan lagu ogahayn ee labada dhinac midna aanay kuba sugnaanin bal kaas in wujidad haddii la helo qariinatun qariino waa wax dee jaanib xoogeynaya uunoo qariinada xagga hoose kuba qabtay walamru yushiiru ila almadluubi wa yu-akidu qariino kalayna dee way soo noqnoqotaa markaa kutub kala duwan ama funuun kala duwanna waabay usoo noqnoqotaa bal marka haddaba waxa weeye ka in ay waxa weeye waa wax amarka wixii madluubka ahaa ad dee adigu calaamo wuxuu ahaan weeye wax adigu markaaad eegaysay buu calaamo inuu waxani bal jiro ama sii xoogeynaysa loo helo weeyaan oo haddii ay jirto wax un calaamo ah oo jaanib ahaan inoo xoogeyn jaanibkii sidqiga ama jaanibkii kadibka inoo xoogeynaysa qariino taasa qariinadaasoo tulxiqu haleeshiinaysa biaxad alqismayni labada qaybood mid ahaan haleeshiin iltaxaqa waa haleeli oo haddii meeshii aan aragno qariino ama calaamo ama amar jaanib aan ka fahmayno oo ujeeddada isagii waa caadigiisii laakiin wax kaloo qariino ama dee geesun kaba timi ka baxsan isagii oo inoo tilmaamaysa jaanib ama jaanib inoo xoogeynaysa ayaan helay waxay noqonaysaa dee jaanibkaasun baa la raacin kolley arrintiina waa arrin dee maanta halkan dani lagu kaaftoomayo dani baa lagu kaaftoomay guud ahaan baa meelahan em wa ilaa haddii aanay jirin oo labadii arrimood waa simayin macnaa qariinadii maxaa noqonaysaa imika meeshii wuxuu u dhaxeeyaa bayna asidqi waalkadib buu u dhaxeeyaa haddii umuuro kale ay nagu soo kordhaan oo jaanibkii sidqigii aan inoo raajax yeelayo halkii taradudkii ay ahayd jaanibkaasi bato waa qariino xoogeynaysa jaanibkii aqbalka marka isagii baa la raacin haddii bal halkii aan ku taradudayno talow makana mise labadii xalaba waa u dhexeeya aynu aragno wax bal markaa tilmaamaya adkaynayo inoo xoogeynayo calaamo u noqonaya jaanibka kale ee bal kadibka ama radigana jaanibkii ayaa la haleeshiinaya jaanibkii baa la haleeshiinaya waila haddii arrintii taradudun ay noqoto labadiiba wax midna raajax yeelayaa ma jiro wax midna inoo adkeeyaa ma jirto dee midna meeshii inooma sugno labadiiba waa kaba dhexeeya fa yutawaqafu fiihi kaasna waa laga joogsan markaasoo lagu camal fali maayo oo waa laga joogsanaya waidaa tawqifa haddii laga joogsado can ilcamali bihi camalfalkii lagu camalfalaya lagaba joogsadona saara kalmarduud markaa dee waxaa laga joogsaday laguma camal falaya kaba dhigantoo kii la celinayo kaasna la mid noqonaya oo kii la celinayey ee hore ee qismiga labaad ahaa ayuunbuu la mid noqon laa lithubuuti sifati radd mana aha waxaan uu u noqday kalmarduud ma ahanin lithubuuti sifati radd celin sifadeeda oo meesha sugnaato kadibu naaqila taas ma aha ee balli kowni ahaanshihiisa weeye lam tuujad aan la helin fiihi dhexdiisa sifatun sifo tuujibu lqabuul wax aqbal keenayo maanta halkan wixii aqbal keenaya ayuunbaa ah kala qaadanaye haddii wax aqbal keenaya aanu jirin jaanibka kale ayaanay sugnaaninbe dee laguma camal falayana waa shareeca iyo diin baa lagaba hadlayaa markaa kan markaa labada xaalaba u dhexeeyey jaanib wax raajax yeelayana inaan arag haddii aynu ka joogsano macnuu maaha waxaa la helay oo raawigiisii laga helay wixii lagu celin lahaa oo sifadii radiga uu asalka kaba dhigto kadibu naaqila maha taase waxa loo celiye maxay tahay wax dee keena in la aqbalo xadiidkiisa oo ah dee xaggii sidqigii soo sugnaaday ayaan lahayn kol haddii ata aan lahayna lagu camalfali maayo inkastoo yaan jaanibkii kale aynaan uga sugahayn oo jaanibkii kale dee wax ku sugaya oo raacinaya aanu jirin oo saara wuxuu noqonaya kalmarduudi laa lithubuuti sifati raddi raddi sifadii oo sugnaatay daraaddeed ma aha waxa uu kalmarduud u noqonayaaye oo sifatu raddina waa kadibu naaqil bal likowni hanshiisa weeye lam tuujad fiihi aan la helin sifatun sifo tuujibu lqabuula aqbal la aqbalo waajibinaysaan lagaba helino saasaan lagu aqbalin wallahu aclam bal markaa ujeedadu waxa weeyaan waa in waanu sii yar wadaa weli akhbaartii axaadke khabarkan waaxidka iyo khabarkii hore mutawaatirkii ta u dhaxaynaysaa kaasi isagu cilmi daruuriya si aynu soo marnay ayuu faa'iideynayay cilmiga daruuriga ahaana waa ti aynu soo marnay tacriifkii waa waxaan istidlaal iyo nadar iyo waxyaalo u baahnayn waa wax la mida wixii adigu aada arkaysay ama aada maqlaysay cilmigii aada ka kasbanaysay laba mida waa yaqiin aada hubto waxaan inuu san yahay oo si kale ayaanu ixtimaalahayn ama imika khabaru aaxaad dee ruuxii iyo labadii xadiidka inoo warinayay iyaguna sifadii qabuulku ay uga sugnaatay xadiidkii waa xadiidkaa la aqbalayo waa xadiidkaa lagu camal falayo wax kalayaan oo markaa loo celiya haddaanu jirin kol haddii shuruudii ay u buuxsantay laakiin haddana meeshii ixtimaal kama bixin oo waxaan filaynaa inay run sheegeen dee nafsul amarka ruuxii sahwi waa ka dhici kara qalad baa ku banaan sahwi baa ku banaan kadib bal ay sheegaan ninkii weligii runta sheegay inuu barun been sheega way iskaga banaan tahay oo danigan un xaggan u badan mooyaane ixtimaal baad meesha kaba bixin taas bay yidhaahaan dee dani bay faa'iideeyeen saas baa loo yidhaaha waabay noo dambayn xadiidkan marka la leeyahay xadiidkani waa saxiix ama la leeyahy waa daciif macnuu ma aha xadiidkani nafsul amarka iyo waaqicuu sidaa ku yahay ma aha ee marka la eege waa axaadiidan axaada isnaadkiisa markaa wixii nooga shuruuddii sixada laga helay weeye marka la leeyahy waa daciifna macnuu maaha asal ahaan rasuulku maba odhan ama hadalkii rasuulka qeyb xoog le iyo qeyb dee ka liidata taas lahaa iyadoo hadalkii rasuulka yahay waayo axaadiisu haddii waaqaca la eegayo dee labun bay noqon layd mid jira iyo mid aan jirin un bay noqon layd waxa weeye laakiin dee inagii ina wax kale laynaguma kalifayo oo wixii aan gaari karnay weeyaane si ay inagu soo gaadheen markay duruqda inagu soo gaadheen dee aynu dad marka la eego dacfi uu ku sugan yahay dariiqe uu kuga sugan yahay ayaa daahirkan isnaadka ayaa xadiidkani daciif ku yoo lagu daciifinaya waaqaca wuxuu noqon karaa ama dee mid saxiix oo sugan ama mid aan asal lahayn labada waa noqon karaa xadiidkan saxiixiina marka aanu dee ka cilmiga faa'iideynaya ama cilmi nadari oo inoo soo socda ama cilmi xaqiiqi daruuriga ahoo kii aynu tawaaturka kaga soo baxnay aanu ahayn ee khabar waaxid yahay bal markaa waxa weeye macnuhu waxa weeye shuruudii sixadii ayaa laga helay oo dee umuurahan baa inoo sugnaaday ee haddii nafsul amarka la eego dee ixtimaalkani waa jira oo danigani waa jiraayo waxyaalo kale waaba dee dhici kartaa marka la eego waxaan laynaguma kalifin oo aynaan dee inagii awoodeenii aan ku ogaan lahayn maba lihine taas inuu arrinkani si kaleba u dhaco ninkan sahwi kaba dhacay oo xadiidkan khada ku jira waa suurtagal marka arrintu waxa weeye laakiin danigan qaalibka ah ayay tahay wixii laynaguma kalifaan kuba camal falaynaa markaa khabar aaxaad dani buu faa'iideynayaa macnaheeda taas ah waqad yaqacu inuu dhacaabaa la arkaa fiiha akhbaarta aaxaadka ay fii akhbaar alaaxaad almunqasimati u qeybsamaysay ilaa mashhuurin wa casiisin wa gariib akhbaartii aaxaadkee u kala baxday mashhuur iyo casiis iyo gariib maa yufiidu wax faa'iideeya alcilma cilmi annadariya nadari ah bilqaraa-ini qaraa-ina ku faa'iideeya cala almukhtaar qowlka la doortay lafdiga qaraa-ina waa ta aan marka horeba soo sheegnay xagga hoosanaysa oo kitaabka tacriifaadka la yidhaha ee jurjaani leeyahay waa kitaab alfaadahan iyo kelimaadkan buu ku sharxay waa mucjam oo kale laakiin maha dee macaajimtii luqada la mid maahe waa alfaadahan mustalaxaadka iyo kuba yimaada ayuu kitaabka kuba sharxay waa mujalad macruuf oo madbacaysan dabcad kala duwanba bal markaa haddaba in waxaa dhic akhbaartii axaadka suurtagala in lagaba helo uu dhaco wax cilmi faa'iideeya cilmiga iyo danigu cilmigu waa waxaad hubto inuu waxani san yahay uu nafsul amarkana san kuba yahay laakiin nadari ahoo cilmigii daruuriga ah hore ayuu kaga saarayaa oo cilmigaa daruuriga ah oo waxaan istidlaal ku xidhnayn waa wax matalan ruuxii uu ku qasban yahay inuu sanun ictiqaadiyo yaqiimiyo ama cilmiga nadariga waa cilmi daliil xaggii kaba yimaado dee dadkii nadar u ehelka ahaa istidlaal ehelkiisa u ahaa markay baxsiyaan ee umuuro ay isu geystaan ayaa halkaa maxa ugaba soo baxaya wax dani dhaafsan oo ah yaqiin ay yaqiiniyaan waxaan inuu san yahay waxaan kaba yimi istidlaalkii ay laba yimaadeenoo waa cilmi adigu ku binaysan ama ka dhalanaya istidlaal oo dadkii dee nadar u ehelkaa istidlaal ehelka u ahaa ay gaadhayaan kolleyna waanu inoosi yar bastin doonaa cala lmukhtaari qowlka la doortay khilaafan liman abaa dalika inagoo khilaafayna ciddii taadi door tiri kol hadduu xadiidkuba aaxaad yahay ama khabarkuba khabar aaxaad yahay dani mooye marna cilmi iyo yaqiin ma keeno taas tidhi inagoo diidan waalkhilaafu khilaafka u dhaxeeya qolooyinka diiday ee yidhi akhbaarul aaxaad cilmi ma faa'iideynayaan iyo qowlkan mukhtaarka oo ah cilmi bay haddii qaraa-in iyo umuuro kale oo ka baxsan daatadii khabarka oo kuba timi ayaa oo adkaynaysa oo xoogeynaysa ayay cilmi ku faa'iideyn khabarulwaaxid uu ku faa'iideyn ama yaqiin khilaafka uba dhexeeya fi taxqiiqi marka aada loo hubsado meesha la sugee la taxaqiijiyo lafdiyun maaha wax xaqiiqiya oo macnawiye waa wax cibaarada una xagga lafdiga lagu idlaaqayo xaggii marka la eego samarada ka dhalanaysa iyo natiijada ama waxa uu keenayo waa iskaga midba laakiin waa xagga tasmiyada iyo waa lafdi uun isagaa sii wada lianna man jawaza buu hi maxaa ikhtilaafkani uu u yahay markaas lafdi lianna man jawaza cidda banaysay idlaaq alcilmi cilmi idlaaqiisa lagu idlaaqo khabar alwaaxid qayadahu wuxuu ku qayday bikownihi cilmigaa heshiisa nadariyan nadari uu yahay cilmi nadariya cilmi daruuriya muu odhan wa huwa cilmiga nadarigiina alxaasilu ka ka dhalanaya weeye ka xasilaya can ilistidlaali daliishii wax la daliishaday istidlaal adilo laysu geystay ayaa waxaa kaaga soo baxaya waxaad ku ictiqaadisa waxaan inuu sida nafsul amarka kuyood ku yaqiinayso taasi waa mid waman abal idlaaqa kuwa diiday idlaaq la idlaaqo khabarulwaaxid cilmi lagu idlaaqo inuu faa'iideynayana khasa wuxuu khaas yeelayaa lafdalcilmi cilmiga lafdigiisa wuxuu ku khaas yeelayaa bilmutawaatiri oo marka la leeyahay cilmi buu faa'iideyn waa yaqiin iyo hubaal buu faa'iideyn ee dani wax dhaafsan ka mutawaatirkunbuu ku koobayaa wamaa cadaahu wixii aan mutawaatir ahaynba cindahu ka bacdigan agtiisa kulluhu dhammaantii daniyun waa mid dani ah oo mansuubun ila dani oo dani faa'iideynaya haddaba dee markaa taasi waxay ahaan lahayd ba khilaaf xaqiiqiya ay ahaan lahayd labada qolo uba dhexeeya laakiin muxuu yihi waa xaggii xaasilkii natiijadii marka la eego laakinahu laa yanfii kan isagu lafda alcilmi in wax khabarulwaaxida lagu idlaaqa diidani laa yanfii ma anfiyayo ana maxtafa bilqaraa-ina wixii ku koobmay ee qaraa-ina ujeedadu qaraa-in kaloo hareeraynaysa oo kulansatay marka ay la socoto waa umuuro kale oo iyaga isaga adkaynaya oo xoogeynaya wataa arjaxu inuu ka raajaxsan yahay mimaa khalaa wixii ka madhnaaday canhaa qaraa-intaa taa isba ma anfiyayo oo wuxuu leeyahay bal waa inoo soo wadaa weli umuurahaas ee qolo in markaa cilmiga akhbaartii axaadka horta marka khabarka waaxid ama khabarulwaaxid sidiisa loo eegayo isagoon wax kale la socon qaraa-inayo waxaaan la eegin wax kaloo isaga xoogeynayo o adkaynaya oo akhbaarta qaarkood la socda kuwana aan la socon jaanibka aynaan eegin dee dani buu faa'ideynaya waa tan le ujeeda danigu waa wax lagu camal falayo si kastaba loogu camal falayee laakiin ixtimaalkan ku sugan isagu dee kumuu sugnayn cilmigii daruurigaa wixii kaba yimi ee mutawaatirka xaggiisii kaba yimi taasba weeyo meesha ixtimaal waa jiraa ay dee san imanka aynu dee u malaynayno si ka duwan arrinku inuu dhaco ama wax kuba yimaada taas oo imanka ruux warkuu sheegay warkii aad kaba qaato wargaleena haddana dee sahwi inuu ka dhaco ama khada ama uu wax ismoodsiiyo taas waad banaynaysaa waa suurtagal waa suurtagal laakiin dad kala duwan oo midba meel kaba yimi oo warkiisii u wada sheegay oo meel aan kuba kulmin warkaas iyada ixtimaalkii halkan ku jira kolkol aad kaba shaki lahayd ama tawaquf keeni laha ama naftaadu ay danin lahayd wax kale meesha uu kaba baxayaayo waxay noqonaysaa waxaad aragtoo kale ama aad maqasho waa yaqiin kaasi markaa cilmi buu keenay yaqiin iyo hubaal kana dee waa kanoo ixtimaal meeshii kamuu bixin haddaba wuxuu leeyahy khabar waaxid waa guud ahaan waa taas laakiin markay waxyaalo xoogeynaya oo isagoon mutawaatir ba xaddii gaadhin laakiin qaraa-in kaloo adkaynaysa oo xoogeynaysa ay jirto ixtimaalkii baa meeshii kaba baxaya yaqiin baan helaynaa yaqiintii laakiin waxay kaba timi istidlaal iyo nadar bay kaba timi kuwan haddaba diidan iyagu taasi waxay leeyihin ma cilmi taasun baan odhanaynaaye laakiin kuwa agtoodana buu leeyahay khabarka qariino wata wax adkaynaya oo xoogeynaya isagoo khabarul waaxida iyo kii aan waxbaba wadan dee agtooda iyagaba ma sina ee kanbaa ka raajaxsan bay odhanayaan ka kale waxay markaa arrinta diideen waa tasmiyo laydhaa cilmi buu faa'iideynaya marka halkaasaa khilaafkii uu lafti kaba noqonaya laakinahu laa yanfii waa bacdigan man abaada man taas weeyaan man waa qolooyinka iyagu ku tegay idlaaqaa diidani laa yanfii ma anfiyayo oo meesha kama saarayo ana maxtafa bilqaraa-ini wixii ku koobmay ama kulansaday qaraa-in qaraa-inna waa taa imika soo maray arjaxu inuu ka raajaxsan yahay mima khalaa minha canha bal imika inoo misaalinaya wixii qaraa-intaa ka madhan waalkhabaru haddaba khabarka almuxtafu macnaa almushtamilu kulansaday ee isagu ku hareereysan bilqaraa-ina qaraa-ina ujeedadu waxyaalo kale oo isaga ka baxsan khabarnimo oo adkaynayo xoogeyn oo ka kaxaynaya rutbadii markii hore uu lahaaye kuwa kale khabarulwaaxidka uu kula sinaa oo markaa dee keenayaba in la yaqiiniyo waxaan uu kulansado la gooyo inuu nafsul amarka sidan uu kuba yahay anwaacun anwaac weeye waa qaybo alif minhaa waxaa kamid a ma akhrajahu xadiidkay soo saareen ashaykhaani bukhaari iyo muslim fii saxiixayhimaa labadooda saxiixay ku soo saareen oo mima axaadiistiina ka mid ah lam yabluq aan gaadhin xad almutawaatiri mutawaatir xaddii aan gaadhin xadiidku hadduu mutawaatir xaddii gaadho dee ama bukhaari ha soo saariyo muslim ama keyrkooda waynu soo maray ee maxaa jirto akhbaarta aaxaadka ee qaraa-in ay la socoto kulansatay dani uun aanay ku faa'iideyna ay cilmi nadariya ku faa'iideeyaan oo aan hubnoon yaqiininayno waxa weeyaan rasuulka ilaahay kalaamkii inuu kani yahay ama ficilkii maxaa kaba mid a axaadiisaha bukhaari iyo muslim kuba sugan waayo markaa qaraa-in iyo umuuro kaloo xoogeeyo adkeeyaa meeshii jira minhaa qaraa-intaa maxaa ka mid a fa inahu khabarkaa a markaa bukhaari iyo muslim soo saaray ictafat bihi waxaa macnaa ku ko hareereysay oo uu ku koobmay ama xtufat biwadabi qaraa-inu qaraa-in macnaa waxaa markaa uu kulansanaya oo isaga waxa weeyaan dee ku hareereysan oo qaraa-in iyo umuuro iyo calaamaad xoogeynaya oo adkaynaya minhaa qaraa-intaa waxaa ka mid a jalaalatumaa labada sheekh weynidooda fii hadashaan cilmigan xadiidka markay noqoto mansilada aada iyo aada u sarreysa ee dadka kale ay kagaba horeeyaan ay kuba leeyihin taasi waa mid waa wa taqadumuhumaa horeyntooda ay horeeyaanoo fii tamyiisi saxiix xadiidka saxiixa soocitaankiisa la sooco ka kaleen saxiixayn lagaba sooco ay kaga horeeyaan calaa gayrihimaa cidda iyaga keyrkooda ee culimmadii kale ah iyaduna waa mid wa talaqi alculamaai culimada la kulankooda ay la kulmeen kitaabayhimaa labadoodan kitaab bilqabuuli aqbal la aqbalo ay kula kulmeen waa si guud labada kitaab waxaa kula sugannaha xadiis xadiis ee waa si guud labada kitaab ay aqbal kulaba kulmeen taasna ka mid weeye macnaa waxa weeyaan isagoo xadiisku xadiiskii aaxaadka yahay duruqdiisna aanay mutawaatir gaadhin markuu saxiixayn ku sugan yahay dee kolley waa taas oo waxa aan imika maanta shaki kuba jirinoo xadiiska saxiixayn kuba sugan waa ka raajaxsan yahay ama kaba horeynaya xadiiskii kutubtii kale kuba sugnaa marka wuxuu leeyahay qaraa-in baa meeshii jirta keentay xadiiskaas inay sii adkayso sii xoogeyso uu markaa arrintii daniga un ahayd isagoo khabar alwaaxido intuu kaba tago uu cilmi i ku faa'iideeyo cilmina waa inaan goynayno dee xadiidka nafsul amarka iyo waaqaca inuu sidan kuba yahay marka umuuraha maxaa kaba mida labada imaam jalaaladoodii weynidooda iyo mansilada weyn ay ku leeyihiin fadnigan horeynta ay kaga horeeyaan dadka kale xagga marka la eega xadiidka saxiixa soocitaankiisa keyrkii lagaba soocayo arrin intaaba kasii wada muhiimsan oo ah inay guud ahaan ummadii dee khaasatan culimadoodii halkan aqoonta u lahayd labadan kitaab aqbal lagula kulmay waa laba kitaaboo lawada ictiqaadsan yahay ama la qabo asax alkutub inay yihiin bacda kitaab illahi subxaanahu watacaala waxa iyaga gudahooda kuba sugan si guud aqbal aqbalsan yahay guud ahaan ayaa lagula kulmay talaqigaasi markaa muxuu yihi sheekhu wahada talaqi talaqigaas la kulankaa labada kitaab guud ahaan la aqbalay ujeedadu markaa maxay leeyihiin culimadii culimadii hadday tan aqbal kula kulantay dadkii ummaduna iyagunbay tabacuba yihiin waxa weeyaan ummaddeenana khada ahaan ruuxi afraad iyo ashkhaas waa khada waa ka dhici karaa inkastaa mansiladiisaa weynaadee laakiin wixii ay kuba ijmaacday ku isku waafaqday waa wax xaqahun wax baadila iskuma waafaqayso wax khada-a isku waafaqi mayso marka ummaddii iyadoo ay labadan kitaab guud ahaan ku ku ijmaacday ama isku waafaqsantay aqbal in lagulaba kulmo ummadduna ay tay taa marka la eego ijmaac ahaan laga dhowray ee laga xafiday inay khada kuba ijtimaa ku ijmaacdo ama kuba heshiiso taasi maxay tahay oy dee inad waana qariinada ugu ahamsan meelahan qaraa-inta jirtee in waxay tahay dee labadan kitaab waxa kuba sugan waa waxaa guud ahaan aqbalkeedii ummaddu ay kulaba kulantay ama culimadeedu ay iskuba waafaqeen in aqbal lagula kulmee inaanu ahaynun khabar waaxid aan filayno uun dani uun meesha xadiidkan inuu xadiidkii rasuulka yahay waxaan aan yaqiinino inaynu hubno aan goynayno in jasminayno rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal kalaamkiisi iyo xadiidkiisii inuu kani yahay bal in uu kasoo reebi doonaa way jirtaan oo wuxuu leeyahy waa hadda talaqi talaqigaasi waxdaw keli ahaantii aqwa isaga ka xoog badan fii ifaadat alcilmi inuu markaa yaqiin maanta keeno hubaal keeno cilmi faa'iideyntii min mujaradi kasrati duruqi duruq badnideed oo keliyahuun alqaasirati ka gaaban can tawaturi macnaa xadiidka oo duruq mutacadida a yeeshay aan mutawaatir xaddii gaadhin waana tay noo soo socodku kaba dhigaya waxyaalaha cilmiga faa'iideeya ee qariino kuba faa'iideeya taas buu talabaad noogaba dhigi doonaa bal markaa taas mujaradkeedun waxa ka xoog badan ba ummaddii oo dhan oo dee culimadoodii ay iyagu markaa waxa matalaya maanta ay yihiin aqbalkan labadan kitaab qabuul ay kula kulmeen baaba duruq tacaduday oon mutawaatir xadeed xaggeed gaadhin xaddeed gaadhin waxa laga faa'iidaystaa cilmi ah tan baa kaga xoog badan oo talaqigan ummadii oo waayo dee ummaddii macsuuma waxay kaba tahay wax khada ah inay iskuba waafaqdo marka waxaan ay iskuba waafaqeen oo labadan kitaab la aqbalsan yahay waxaa loo aqbalsan yahay inuu xadiidkii rasuulka yahay waa inaanu arrintu mala aan malaynayna uun ahayna wax la yaqiin iyo hubaal iyo cilmi yahay laakiin dee istidlaal kaba yimi xaggeed iyo nadar aan kaba iman twatur xaggii marka wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala ila lakin ana hada waa talaqigan aqbal lagula kulmay labada kitaab si guud mukhtasun wuxuu ku gaar yahay bima lam yanqudhu wixii aanu bushin ictiraadin eanu kaga daba tegin axadun axad min alxufaadi raggii xufaadda ah kaba mid ah oo mima fi lkitaabeyna labada kitaab waxyaalaha kuba sugan kaba mid ah oo macnaa waxa weeye waxaan leenahay labada kitaab madmuunkooda guud ummaddii way isku waafaqday sixadooda markaa sixada way isku waafaqdayna waxay noogaba dhalinay waxay noo faa'idaynaysaa waa cilmi baan ka kasbaana halkaasi maaha mala un aan malaynayno waxan inuu saxiix yahay ama uu rasuulka ilaahay kuba hadlee waa waxaan yaqiinayn inaan hubno laakiin taasi labada kitaab waa si guude xadi culimadu qaa dee bacd alculamaa oo kutubtan kaba hadashay oo tatabuucday ay yidhaaheen heerkii ay gaadhsiisnaayeen axaadiidta kale ma gaadhsiisnaa ama ay dacfiba ku calaameeyeen oo ay ku sheegeen oo adigu ay ku buushiyeen ay kana soo reebeen waana axaadiis kooban oo aan badnayn oo haddii labada kitaab laysu wada geeyo walow in badanna ay tahay waxyaalo shakliyaada waxaan dadku ay ugaba soo reebeen kalaamkuu kuba yimi lagana wada jawaabay laakiin barhkood baa jawaabta adee ay tahay jawaab aan meel mar ahayn oo kolley ictiraadka iyo intiqaadkuna uu xoog leeyahay guud ahaanba waa laba boqol iyo toban xadiis oo markaa ay idugu ilaa waxa weeyaan boqolna malaa waa dee waxay iskuba waafaqeen ama ilaa boqol iyo toban kolley sideed iyo toddobaatanna wax bukhaari gaar ahaantiisa u leeyahay weeye in ilaa muslim kitaabkiisa boqol iyo labiyo soddon bay adigu noqon oo waxa weeye kolley maaya muslimna markay boqol noqotay sideed iyo toddobaatan adu waa laba boqol iyo toban oo ay markaa kolley intay iskuba waafaqsan yihin markaa ilaa boqol boqol iyo tobaneeye ay noqon karto laakiin inta badan waxaan jeeda labiyo soddon bay iskuba waafaqsan yihin lakiin marka bukhaari labiyo soddonkiisa iyo sideed iyo toddobaatanka la iskuba daro ayay boqol iyo toban tegaysaa muslimna boqol buu leeyahay labiyo soddonna waa muttafaq sideed iyo toddobaatanna waa bukhaari waa intaa laba boqol iyo tobanka ee laakiin badankooda waa umuuro shakliya asaaniid kuba tacalluqsanoo raawi raawi laguma bedelo iyo ikhtilaaf xagga ruwaad kuba yimi iyo inta badan waa lagamadaba jawaaba xafid maxajarna boqol iyo tobanka khaasatan muttafaq iyo inta ah iyo intaa bukhaari marka la isku wada daro muqadimada fatxulbaari mid mid buu usoo dhigtaa ee barhkoodna kolley marka la eego naqdigu waa naqdi xoog leh ictiraadku waa ictiraad xoog leh oo dee inta badanna tawaabic iyo shawaahid iyo waxyaalahay ulaba yimaadeen bay noqotaa kuwa qaarkoodna waa umuuro jawaabta ay tahay dee jawaab cad oo lagagaba jawaabay oo xadiidkii ina ta'siir sidaasa aan kuba lahayn lakiin wuxuu leyahy kol haddii kalaamba kuba yimi aqbalkii lalahaa aqbal baa lagula kulmay intaa uu kaba baxaya waayo kalaam baa kuba yimi waa tan intiqaadku wixii aan intaa ahayn waa intan la leeyay ummaddii waxay kula kulantay aqbal ilaa ee aqbasho oo taas cilmi nooga faa'iideynaysa taas iyada waa mid wa bima lam yaqac waxaa kaluu mukhtas kaa isagii uu mukhtasun waxa macnaa lagu khaas yeelaya oo macnaa laga soo reebayaa weeye bima lam yaqac wixii aanu dhicin halkii buu inoogu cadfan yahay atajaadubu kala jiidasho ama tacaarud iyo tamaanuc bayna madlulayhi labadiisa madlul dhexdooda wa mima waqaca fi lkitaabayni labada kitaab waxa dhacayo oo macnaa hadday dhacdo laba xadiis oo iskaba hor yimi laba madluul oo kala duwan oo isburinaya leh labadiiba ay kitaabkii kuba sugayihin ama labadii kitaab ay ku sugan yihin dee taasoo kalena la odhan maayo inay waa kuwanoo iyagiibaaba isburinaya camalfalka mid loogu camalfalo kii kaleo la radiye ayaa meeshii kaba iman tarjiix iyo waxyaalay uma baahan ee haddii kuwaa la kala raajix yeelana ka raajixunba a dee ka kalaa meesha ka baxayo kuwaa la naqdiyu noqon haddii aan tarjiix jirin iyada kuwaasna kuwa laga soo reebayo weeyaan waa kan sii cadaynayo xaysu meelo laa tarjiixa aanu tarjiix jirin la raajix yeela mid ahaan ka kale laga raajix yeelaa iyadna waa laga soo reebi oo arinku wuxuu ku koobnaanaya wixii aan labadaa nooc ahayn sababtuna waxa weeye walistixaalati an yufiida inay faa'iideeyaan mustaxilnimadeed almutanaaqidani labada isburinaya halkan mihaal lama iman barhkood baan wixii dee mansuukh iyo naasikh iyo laba yimi oo kale oo laba madluul oo kala duwan oo isburinaya laakiin taasna dee mansuukhi meesha waa kaba baxaya inkastaba saxiix haba ahaado macnaa xukunkiisii baa joogsado naskiguna sixadii ma manceeyo ka kalena waa ka lagu camalfalayo kolley taasi ma noqonaysa mithaal aada uguba haboon amsilo kaloo laakiin dee wixii intay istacaarudeen ay isburinayaan oo taasoo kale ah in meeshiina tacaadul meesha uu dhacayn o halkan intan arkay ay laba yimaadeen maba jirto ama iyada haddii naskiya mansuukh iyo laga baab naasikh lagaba dhigo taasi kolley dee maaha halkan ma noqonayso wuxuu sii munaasib oo na naskiguna horta cillo kuma aha xagga sixadii xadiidku isagoo saxiixa ayaa dee xukunkiisii unbaa joogsaday uu mansuukh noqon karaa dee haddii baltaa la egana kii naasikha meeshiisi isagiina wax kii kale cillo kuma aha kaba hor imanayso macnihiisii burinaysa marka waxaa mustaxiila bu an yufiida inay faa'ideeyaan almutanaaqidani wixii isburinaya alcilma yaqiin iyo cilmi bisidqihimaa la ogaado inay run sheegayeen min gayri tarjiixin iyadoonay jirin tarjiix la raajax yeelaya liaxadihimaa midkood cala alaakhari ka kale oo taasi waa waxa aan dee dhac ahayn suurtagal aynoo mustaxiila marka wixii aan inta ahayn ee axaadiista labada kitaab kuba sugani waxa ay tahay ummaddu waxay kula kulantay aqbal ay aqbalaan ama culimadoodii aqbalkaasna isagaa wuxuu keenayaa inuu waxani uu saxiixiyu nafsul amarka iyo waaqaca san kuba iyo kalamkii rasuulka ilaahayna yahay arrintuna dani way ka kaxaynaysaa mansiladoodii oo waxay gaadhsiinaysaa xad ay cilmi kuba faa'iideeyeen ama lagu yaqiiniyo wamaca da dalika waxaan labada ahayn waa labadan dambe maa lam yaqudu axadu min alxufaad iyo maa lam yaqac tajaadubu bayna madlulayhi falijmaacu ijmaacii ummaddu xaasilun wuxuu ku xasilay calaa tasliimi sixati sixada uu saxiix yahay aqbal la aqbalo lagu waafaqo lagu sugo ayaa lagu ijmaacsan yahay de markaa ummadiina ijmaaceeda khada inay ku ijmaacdo wax khada ah ama wax baatila macsuum bay kaba tahay marka waxaani waa inuu saxiix nafsul amarka uu kuba yahay aanu ahayn un wax la malaynayo fain qiila haddii laba yidhaaho inama itafaquu waxay iskuba waafaqeen calaa wujuubi lcamali bihi kale waa nawowi iyo malaa ictiraadkiisii hadal hore u lahaa waxay isku waafaqeen calaa wujuubi lcamali bihi camalfal lagu camalfalaa inay waajib tahay weeye laa calaa sixatihi sixadiisa maaha oo haddii dadka qaar ay ilaaham ku waleemayay axaadiista saxiixayn iyo axaadiista kale waa isku mid dhammaantood kol haddaanay mutawaatir ahayn dani bay faa'iideynayaan waana weynatuu kuba dhigo inuu kuba radiyo ibnu salaax iyo uu kaba dhigo aksarulculamaa inay qabaan waana isku mid uu yidhaha xaggaas uu kuba tago kutubtiisa sharxu muslim hadday tahay irshaad hadday tahay iyo markaa taqriib hadday tahayba haddaba haddii la eego markaa arrinta meesha jirtaana waxa weeyaan waxay isku waafaqsay in camalfal lagu camalfalay inay waajib tahay wuxuu sii sheegaana uu sii yidhaaha isagu dee kutubta kalena waa la iska hubsanayaa waa la baxsaya ilaa la ogaado sixadii laguma camalfalayo ama saxiixaadna mihisada ay kaba leeyihin xadiiskii kol haddaad iyagii kuba aragtay waad qaadanaysaa iyadoon baxfi uba baahnayn laakiin xagga kale dee camal arrintu waa dani un waxay faa'iideynayaan haddaba haddii taa lama yidhaaho la calaa sixatii sixadiisan iskumay waafaqin inuu صaxiix yahay in lagu camal falay inuu waajib yahay weeye itifaaqan manacnahu sheekh wuxu uhi taa waan mancayna waan hor joogsanayna waan diidaynaa wa sanad lmanci mancigan aan mancayna xujadiisa iyo sanadkiisuna waxa weeye waana arrin aada u daqiiqatan uu sheegay anahum iyagu culimadu mutafiquuna waxay isku waafaqsan yihiin calaa wujuubi lcamali camalfali inuu waajib yahay in lagu camalfalo bikuli ma saxa wax kastoo sugan oo صaxiixa in lagu camalfalaa waajib inuu yahay waa la isku waafaqsan yahay walow lam yukhrijuu yaanay sooba saarina shaykhaani oo xadiidkii saxiixa ahaa ee ama sunanta kuba sugnaa ama masaaniidda kuba sugnaa ama ajza iyo macaajim iyo mashiikaat iyo kutubta kale kuba sugnaa kol hadduu sugnaado in lagu camal falaa waa waajib xadiiskii bukhaari iyo kaas in lagu camal falaa waajib bay wada noqon markaa taas ayaad falam yabqa markaa uma hadhin lisaxiixayni labadii saxiix fii hada xaggan wujuubulcamalka in lagu camal falaa inay waajib tahay maziyatan wax dheeraada oo ujeedada haddii laba yidhaaha mee waxay arrintu tahay in la isku waafaqsayo lagu camal falo wixii kuba sugnaa dee xadiiska soo saxiixa in lagu camal falaa ciddii soo saartay ninku doono haba noqdee ayaa waajiba marka hadda waxay xadiiska saxiixayn kaga duwanya xadiiskii kale saxiixa markaa ma jirayso walijmaacu ijmaacii ummaduna xaasilun wuxuu dhacay oo uu yahay mid xaasila oo ku xasilay calى ana lahuma bukhaari iyo muslim inuu u sugnaaday maziyatan dheeraad fadiilo inay leeyihiin iyo derajo iyo maziyo iyo waxay kaga soocayihin kutubtii kaleo weliba aan maziyadaasi aan ahayn wujuub lcamal waa isla mid halkaas xadiidka soo saxiixan in lagu camal falaa waa waajibe waa fi ma yarjicu waxa u laabmaya ilaa nafsi sixati sixada nafteeda waa xagga sixada xadiidka wax u laabmaya inay oo maziyo ah inay kutubtii kale ka leeyihiin taas baa waxa weeye ijmaacuu kuba xasilay ama iyada haddii taa hore la yidhaah wax faaiido wax maziyo yeelanayaan maba jirto marka waa umuuraha inoo faa'iideynaya inay cilmi faa'iideynayso oon goynayno labadan kitaab waxaa ku sugan yaqiininayno aan hubno weeye aanay ahayn dani un wa mima saraxa cidda cadaysa waxaa kamida fii ifaadati ma akhrajahu shaykhaani buaari ma kharajahu shaykhaani bukhaari iyo muslim waxay soo saareen faa'iideyntiisa ay faa'iideynayaan alcilm anadariya cilmi nadariya cilmiga nadarigina waa kaan soo marnay de waa istidlaal hore inoo soo kala farqiyey cilmikana waan ku laabanay macnaa arrintu inaanay dani ahayne bukhaari iyo muslim toodu ay ka duwan tahay axaadiista saxiixa kutubta kale kuba sugan ee iyagu yaqiin ay noo faa'iideynayaan ama cilmi iyo ictiqaad markaas alustaad abu isxaaq alisfirayiniyu ustaadkaas kolle waa nin macruufo kelimatu ustaadna waa kelima mucarabo ah asalkeedu carabi maaho dee mucalimkana way dhahaan ruuxa sanco iyo farsamo u yaqaana maahir ku ana way idhaahaan imikana rutbo saro oo aggan raggan jaamacaadka wax ka dhiga martaba ay leeyihin maraatibtooda ana waatan darajat alustaadiya laba yidhaaho bal waxa weya waa lafdi mucaraba waana nin marka la eego xag usul marka ay noqoto iyo fiqi marka ay noqoto iyo cilmiga kalaamka aad maahir uu ku ahayo culum kala duwan ayuu ninkuba shuhroobo ama imaam kuba ahaa yahay waana madhabta shaafici marka la eego asxaab alwujuub iyadna xagga madhabeed kala yahay waana nin magaciisa la yidhaha ibraahim ibnu moxamed ibnu ibraahim baa la yidhahyo wuxuu dhintay afar boqol iyo sideed iyo tobankii hijrada ayay dhimashadiisu ahayd oo waa nin adigu kollay naysabur nawaaxideeda weeyaana isfiraayintan looba niseemay abu isxaaq kolleyna dhowr abu isxaaq baa jiro weliba xagga madhabtana weliba marka la eego shaaficiyada dhammaantood wada ahaayo imaamya kuba ah dhammaantoodna magacooda ibraahim baa la yidhaha waa hadiyo goor wax iskaba shuhroobayo ee nebi ibraahim awlaadiisii maxaa kaga mid aha isxaaq oo kale hadiyo goor ninka ibraahim magaciisu yahayna kunyay ugaba dhigi jireen iyagu waktiyo ay iskaba shuhrowday isxaaq baa loogaba dhigi jirayo dee abu isxaaq alisfirayinigan aan hayna iyo abu isxaaq ashiraazi waa imaamka muhadad iyo tambih iyo leh isaguna aada u macruufka ah waxa weeyaan caabidka iyo caalimkaba wada ahaa taas oo kale iyo abu isxaaq almarwazi marka ninkan abu isxaaq kan aan hayna isfirayini afar boqol iyo sideed iyo tobankiibu dhinto ibraahim ibn moxamed ibn ibraahim baa la yidhaha abu isxaaq ashiraasina ibraahim ibn cali ibn yuusuf baa la yidhaaho isagu dee waa afar boqol iyo labayo toddobaatankii ayuu dhintay ama abu isxaaq almarwazi oo inta badan labada dariiqo ee shaaficiyada ay leeyihiin iyo khuraasaaniyiinta iyo ciraaqiyiinta waaba dee meelaha ay kuma kulmaan be ayaa isagu u horreeyey oo isagu waa nin ka horreeyey iyaga oo saddex boqol iyo kolley waxoogaagii ayuu dhintay isagu waa qarnigaa markaa dhexdiisii saddexa boqol ilaa afarta boqol adu waa qarniga afraad dhexdiisa ayuu dhinto isaga ibraahim ibn axmed ayaa la yidhaha haddaba kan iyo taas isaga waa nin mutakalimana faqihna usuli ah wa min oo isaga wuxuu gooyey in labada bukhaari iyo muslim waxa kuba sugan cilmi ay faa'idaynayaan wa min a'imat alxadiisi xadiidka imaamyadiisa waxa weeyaan qolooyinka iyagu caddeeye kaba midana a'imat alxadiisna waxaa kaba mid ah abu cabdillahi alxumaydiyu waa nin isna macruuf oo kitaab madbuuc oo ama dee kutub horta inta aad ka ugu mashhuursan aljamcu bayna saxiixayn kitaabka la yidhaha waa imaamkii lahaayo moxamed ibn abi nasr ibn cabdillaahi baa la yidhaha xumaydkana waa awoyadii nin kaba mid oo loo nisbeeyey waana asalkiisii hore reer andalus ba asxaabtii ibnu xasmi bu ahaa kalley mixnadii ibnu xasmiya markay bilaabantay iyo dee iska horenaatinkii badnaayee isagii kolkol manaadiq lagaba saarayey ayuu kaba yimin bilaadaas oo markii dambena baqdaad iyo dhulka buudego khadiib iyo raggaasna ibn cabd waa la talmay xaggaasna ibnu cabdilbari iyo dee raggii asxaabtoodii buu kaba mid ahaa baqdaad buu markii dambe kuba dhintay afar boqol iyo sideed iyo siddeetankii hijrada iyo abulfadl ibnu daahir ninka abulfadl ibnu daahir la yidhaha iyo wakayruhuma isaguna waa nin muxadis ah kolley macruufa kutub kala duwanna leh taasoo aada u mashhuura abulfadl ibnu daahir lakiin halka hoose raqamku idiin qabtay labada kale ana sheegay raqamka muxuu yihi abulfadl waa cabdilqahir ibnu daahir albaqdaadi ma garan kara dabcadan dambe dabcadii hore waa tanaanugu hayso waayo dee ilaa tobneeyo sanooyin ku dhow baan haysa kitaabkan cabdilqahir ibnu daahir albaqdaadi oo dhintay afar boqol iyo sagaal iyo labaatan kolleyna malihi dee ninkan mucaliqa iyo tani kaba dhacday oo isaga waayo wax waadixoo daahire waa iswe markaa iswede malaa isbedelun ku dhacay taraajimtii oo xaggii dabcada ama isugeyntii tajaaribtii dabciga kaba dhacay cabdilqadir ibnu cabdilqahir ibnu daahir mar dambuu iman doona waa abu mansuur ilbaqdaadiga kuba sucan sabxada dhexdeeda ku sugan ayaa magaciisa taa la yidhaha isagaana waqtigaa dhintay ama ninkan waxa weeyaan abulfadl ibnu daahir ninkan maxamed ibnu daahir ilmaqdasi baa la yidhaha waxaanu isagu dhintay shan boqol iyo toddobadii nin ka dambeeyey waya afar boqol iyo sagaal iyo labaatanka waxaa dhintay nin inoo dambeeya ayaa dhintay kolleyna kuwa kalena saas khalalkaasi kuba dhacay marka dambe aan kuba baraarujin doono bal haddaba wuxuu leeyay iyo wakayruhuma wuxuu leeyahy ragga aimada ee ama aimada xadiiska ama aimadii fiqiga iyo usuulkiiba waxay caddeeyeen inuu waxa saxiixayn ku sugan yaqiin faa'iideynayo cilmi nadariya uu faa'iideynayo wayuxtamal waxaaba suurtagal an yuqaala in la yidhaha waa wej labaad almaziya lmadkuura bal maziyadu waa nafsa sixay u laamaysaa waa kaa yidhi macnuhuna waa cilmi inay faa'iidayna markaa waxaa suurtagala in laba idhaah iyadoo taa lagaba jawaabiyo laleeya cilmi ma faa'iidaynayso almaziyat lmadkuura maziyadan lasoo sheegay saxiixayna ay leeyihiin waa kownu axaadiihimaa axaadiistooda ahaanshaheeda ay tahay asaxa saxiixa oo de waa barhkood baa dhici karta tawjiihay taasa kuba tawjiihiyaan oo macnaha axaadiistii saxiixa ahayd waajib in lagu camal falaa waajib weeye kol haddaanay mutawaatir gaadhina dani bay faa'iideyna cilmi ma faa'iideynayse laakiin waxa dheeraadkaa ay leeyihiin ama masiyada ay saxiixayn leeyihin markaa maxay noqon axaadiistii kale iyo iyagu saxiix iyo asax bay kala noqonoo haddii bukhaari iyo muslim ay ku sugan yihin o asaxa saxiix walow dee axaadiis antaa lagu tilmaamin ay kuba sugan yihin oo kolley axaadiis xataa dee adna maraatib asixa kuba suganna labadii kitaab lagaba helaya adna maraatib asixa asaxa saxiix baa la odhan kuwii kalena waa saxiixi oo inta ay kaba dheer yihiin waa taas laakiin waa ixtimaal bacdigood dee tawjiih kale ee kaa wiinoo horreysiiyo ah in wixii aan iyaga lagu bushin amaan dee intiqaad kuma iman ictiraad kuma imani uu faa'iideynayo cilmi oo waxaa loo xujada ugu weynataa cilmi inoogu faa'iideeyay inay tahay ummaddu inay kula kulantay labada kitaab waxaa ku sugan aqbal la aqbalo ummadduna ay macsuumo ka tahay inay ku ijmaacda wax khada taas ba a dee taa aimadu ee mana ahan tanuna ibnu salaax iyo ibnu taymiye iyo ibnu kathiir iyo aimo badan oo kala duwan oo madaahibo kala duwanna lahaa ayay qowlkooda tahay walow dee in badan oo culimada ka midi qowlkaa labaad ee nawowiya ay kuga tegayaan ay qabaan wa minha almashhuur ida kan lahu duruq mutabayina wallah subxana wataala bal waxaan kusoo laakiin umuuro kale oo isaga kusoo biiray oo ama qaraa-in kale oo isaga hareereeyey ama kuba sugan ku faa'iideynayay yaqiin ama cilmi ku faa'iideeyey nadari ah marka mid waan soo waan soo maray oo tii koobaad ahayd oo xadiidkay bukhaariyo muslim wariyeen aan gaadhin xadda almutawaatir gaadhin axaadiistii iyaga dee bal naqdigu ama intiqaadku ku yimina aan ahayn xadiidkaas oo kale waxa weeyaan oo dee bal markaas kollay qara-in iyo umuuro ayaa uu waxa weeyaan isaga la socota aan axaadiista kale saxiixa ayay cid kale wariyeen bal taasin tawaatur xaddii gaadhinna aan laba socon oo qara-intaa wuxuu kaba dhigay labadan imaam halkan marka leega cilmigan weynida xadiidka ay kuba wen yihiin ay dadka kale kaga horeeyaan xagga saxiixa iyo markaa ka aan saxiixayn kala soociisa labadan kitaabo ummaddu ama culamaa ulislaam ay kula kulmeen aqbal waxaa ku sugan la aqbalo oo talaqigaasna uu yidhiba duruq tacaduday oon tawaatur gaadhin taas talaqigaabaa ka xoog badan waayo ummaddiibaa ku heshiisa isku waafaqsan aqbalkii laba aqbalayay ummadduna marka la eego majmuuc ahaan iyo waxay iyagu isugu tagaan khada waa laga dhowray oo khada kama dhaco bal markaa umuurahaas baa waxay keeneen xadiidkaas iyaga kuba sugan een tawaatur xaddii gaadhin inaanu dadni un uu faa'iideyna cilmi inoo faa'iideeyo markaa tiibuu wadaayo laba arrimood baa inoo harsanaa wuxuu yidhi wa minhaa waxaa ka mid ah macnaa axaadiistii aaxaadka ee waxa weeyaan qaraa-in xoogeynaysa oo iyagii gaadhsiinaysa heer ay yaqiin iyo hubaal ay ku faa'iideeyaan kulansatay almashhuuru xadiidkii mashhuurka ahaa idaa kaanat lahu hadday u sugnaatay isaga duruqun duruq mutabaayinatun dee kollay duruq waa leeyahay tacadudee kala duuro kala fog oo kala duwan oo aan meelo keliya dee aan ahayn inkastaba ha badnaadee wax meela isugu imanayo duruq kala duwan leh taasoo saalimatun ka nabad gashay min dacfi ruwaati ruwaadda dacfigeeda iyo walcilaali cilal ka nabad gashay xadiidka caynkaasina wuxuu faa'iideynayaa cilmi oo qara-in baa adigu dee la socota uu ku faa'iideeyo cilmi oo waxa ay tahay bal arrintan iidaaxeedu xadiid haddii bal imaka aan u helo dariiq saxiixa isagoo kuba yimi waa xadiid ruwaaddiisii shuruudii sixadaan ka helaynaa wax cilla iyo wax markaa shuduuda iyo wuxuu kulansaday oo dacfi ruwaadi ma jirto dee markaa waan aqbalaynaa rumaysanaynaa waxaanan mala adigu dee danni adag malaynaynaa waxaan sidqigiisa iyo inuu run yahay macnaha ujeeddadii waan aqbalay waanan ku camal falaynaaye ixtimaal waa jiraa ruwaadan barhkood sahwi inuu ka dhaco qalad ka dhaco waxay kaba dhacaan oo arrintu inaanay sidan noqon saa daraaddeed meeshii waa danni sidqigoodii aan malaynayniyo inuu run yahay ee ma gaadhsiisnaa xad aan yaqiimino sida wixii aan arkayna ama aan maqlayna ama tawaaturka ahaan xadiidkii caynkaas ahaa ee marka horeba danigaa inoo faa'iideeyey markan dariiq labaadu ku soo arooro oo noociyo isaguna kii ka duwan cillo aan lahayn oo dacfi ruwaad lahayn danigii markii hore aan ka kasbadnay halka inaan sidqiga malaynayna wuu sii xoogeysanaya oo uu sii adkaanaya markii aqbalkii aan aqbalsanaynayo sixadiisii aan malaynayna makana way sii xoogoobaysaa haddana dariiq saddexaad marka uu kuba soo arooro oo kii hore ka duwan dacfi ruwaadeed iyo cillo ka nabad gashan danigii waa sii xoogeysanayaa mid kale haddaan markaa wuxuu gaadhayaa dee markay waxyaalahan duruqdan kala duwan ee mid kastaba gaar ahaantiisa hadda aan aqbali lahay inuu sixayn noo faa'iideyn lahaa ay isu tagto dee inay waxaynu hubnaba aan ahaynba dani aynu aanan ixtimaal banaynayno aynu leenahay dee waa suurtagal sahwi inuu dhacay marka mid labaad u helay ixtimaalkii baa meesha kasii bixi mid saddexaad loo hela ixtimaalkii baa meeshii kasii bixiyo duruqdii markay tacadudaba ixtimaalkii aan lahayn waa bilownay arrintu sanba ahayn oo ruuxan isahwi iyo waham iyo waxyaalaha ay kaba dhaceen oo ismoodsiin uu wax ku wariyeyba taasoo kale meeshii way ka baxaysaayo xaj aan kuba dee ay noqoto agteedna hubaal iyo yaqiin inuu waxaa nisan yahay nafsul amarka uu kuba yahay ayaan gaadhaynaa markaa taasba weeyo qaraa-inta waa umuurahaas oo xadiidka mashhuurka duruqta cadday lahaa duruqdiisaasna dacfi ruwaadeed iyo cillaba ay ka nabad gashay umuurihii dee waxa weeyaan saas oo kale ixtimaaladii meesha jiray ee danni un arrintu ahayd ee cilmi aanu inoo faa'iideyna cilmi aynaan ka gaadhin ama yaqiin ayaa ixtimaaladii kale ayaa yaraanayo uu sii xoogoobayayo markaasuu gaadhayaa xag uu ku faa'iideeyo inaan waxaan la yaqiiniyo ay noqoto waxaan shaki ku jirin inuu arrinku sidan yahay in san ay ku wariyeen dadkana uu sii runtahayd yahay oo ixtimaaladii marka uu aanay duruqdu heerkan gaadhsiisnayn iman lahaa ayaa meesha kaba baxaya taasna waa mid markaa wuxuu ihi wa miman dul waxaa ka mida saraxa caddeeyey biifaadatihi xadiidka mashhuurkaa ee duruqda tacaduday leh ee ruwaad dacfigeed iyo cilalka nabadgalay inuu faa'iideynayo alcilma cilmi arrintu danni maaha danni aanu faa'iideyneyne wax dee hubaal uu noqonayo cilmi faa'iideyn laakiin annadariya cilmiga nadarigana waa waxaan istidlaal kaba imanayo maaha cilmi kii daruuri markaa mutawaatirkaa cilmigii aan kaba kasbanaynen u baahnayn istidlaal waxa weeyaan kani dee duruqdan marka d aragta eed kala duwaneed ruwaadan iyo siduu kuba yimi aragta halkaas baad daliishanaysaa eed ka qaadanaysaa waxaan inuu wax waaqacoosan dee markaa arrintani ama waxaan uu tilmaamayaa iyo sixadani aysan ay xaqiiqo tahay aada kaba hesho istidlaal markaa buu kuba yimi nadar umuura la eegay buu kuba yimi haddaba cilmi nadariya inuu faa'iideynayo xadiidka mashhuurkii ciddii caddaysay culimada ka mid ahayd waxaa ka mid ah alustaadu abu mansuurin albaqdaadiyu imaam magacan kunyadiisu ay tahay iyo nisbadiisii kollayna cashirkii kan ka horeeya waxaan soo sheegnay raqamka koobaad markuu abulfadl ibnu daahir qabtay ayaa wuxuu idhi cabdulqaahir ibnu daahir albaqdaadi weeye waxaanan idhi wax isweydaar baa dhacay iyo khalal ah ninkan magacan leh cabdulqaahir ibnu daahir waa ninkan imakaan haynee abu mansuur waana nin imaam funuun kala duwan kula ahaayo xagga fiqi iyo usuuliya ay kaba mid yihiin imamkuba ahaa taasba weeye ninkaas baana waxa weeye waqtigan imaka aan hayno ee afar boqol iyo sagaal iyo labaatankii waa caadi inuu dhintay ee magaciisa uunba halkan raqamka ay ahayd inuu raqamka afraad noqdo haamishka halkuu raqamka koowaad ka yid waayo maxamed ibn maxamed ibnu daahira abulfadl shan boqol iyo toddobadii buu dhintaan soo nidhi oo cashirkii hore aan kuba soo sheegnay kolley haddaba kaas baa kaba mida iyo wal ustaadu abubakrin ibni abubakr ibni fuuraka kolley waa ismi maalaa yansarif oo calamiyi cujma meeshii wada jireen wala uu ii tanweynsan yahay isna nin adigu bal markaas caalim ahaay oo abubakr ibnu fuuraka la yidhaha ibnu fuurak kuba shuhroobay magaciisa waxaa la yidhaha maxamed ibnulxasan ibnu fuuraka baa la yidhaahaa ninkaas weeye oo nin bal adigu kolley waxa weyan cilmigan kalaamka ay odhanayeen iyo culum kaleba imamkuba ahaa ama macruufka adigu dee halkaa aqoon weyn u lahaa ayuu ahaa ninkaasna isaguna wuxuu ku tegey xadiidkaa duruqta cadudaylihi inuu cilmi nadariya faa'iideynaya arrintu danni aanu ahayn oo duruqdani danigii dee mid aan waxa weeyaan meesha ixtimaalkii ay meesha ka saarayso oo duruqdii markay badato dee waxay tacadudo kala duwan tahay marka horena wax lagu cileeyo dacfi ruwaadeed ay ka nabad gashay ixtimaalkii lahaa waa dhulintaasoo sahwe dhacaa dani dhacaa ee la odhanayayba xadiidkan marka aan leenahay waa saxiix waa biictibaari daahiri lisnaad oo shuruuddii baa dhammaatay ayuunbay tahay oo u buuxsantaye maaha inaan jasminayno nafsul amarka inuu sidan ku yahay oo kii runta sheegi jiray awqaada qaarkeed bayna way ka dhici kartaa kii xaafidka ahaa daabidka ahaa wax waa iloobi karaa bal taas ixtimaal bay hedheen markay duruqdii tacadudada ixtimaalkaasi uu sii yaraanayala uu meesha kaba baxo oo arrinta ay noqoto in la ydhaho waa dee maka daniba mahe waa cilmi iyo dee yaqiin iyo hubaal inuu arrinku sidan yahay oo aan waxyaalo kaloo sidan ka duwan oo sida sahwi iyo khada iyo kadib iyo waxyaalahaasi aanay dhicin bal qolooyinka yidhi ibnu fura kan iyabaa kaba mid ah marka xagga hoosena waxay taala raqamkii afraad ee abi mansuur albaqdaadi uu qoray waxa weeye afar boqol iyo lix waayo waxaan leenahay raqamka koowaad abulfadl ibnu daahirka uu qoray magaciisu san waa kaduna waa maxamed ibnu daahir laakiin cabdulqaahir ibnu daahir albaqdaadi waxay ahayd inuu raqamkan afraad yeesho abu mansuur isaga kolley tarjamadan iyo kutubtu idin celinayona dalbarkaasi waaba ka arki kartaan ama ninkan maxamed ibnulxasan ibnu furaka aan nidhi ibnu abubakr ibnu furaka oo kale raqamkii shanaad dee isaga kitaabka lunbaaba u xaaleeyo xaafid leeyahay raqamka afraad waxaan qoran oo ah afar boqol iyo lixdii inuu ruuxaasi dhintay waxa weeye isagu waa abubakr ibnu furagan baa dhintay oo kolley tarjamana waa ku leeyay cubarka dahabiya siyar oo calaami nobala mujaladka toddobiyo tobnaad ee wafayaat lacyaan halkan uu teeriyey ee laba mujaladka afraad tarjamu ku leeyahayoo waxa isaga ayaa ah ninka afar boqol iyo lixda lixda dhintay waa abubakr ibnu furak waxaanay ahayd dee raqamka imika dee shanaadba caadi inay saasun uga qoranteen laakiin adigu bal meesha isweydaarka yaraa jiraa waxa weeye cabdulqaahir ibnu daahir abulfadli maahe waa abu mansuur waktigadna waa dhintay maxamed abulfadl ibnu daahirna waktigii uu dhintay inooma qornay raqamkan laakiin meesha hamishkiisa ku sugan isa maahe magaciisa maxamed ibnu daahir baa la yidhaha shan boqol iyo toddobadiina waa dhintay abubakr ibnu fawra furakna faad way daminsan tahay sa kale waa laxni bay dhahaan waana ismaalayansarifa saa nidhi barhkood baana yidhaha waa cajami oo kaafkani iyaga agtooda taskiirtii ayuu waa dee ayuu calaamo taskiireed bu iyaga agtooda uu kuba ahaa bal markaa dhimashadiisu afar boqol iyo lixdii isaga weeye magaciisana maxamed ibnulxasan ayaa la yidhaahaa iyo wakayruhumaa cid aan labadaba ahayn ayaa iyagu taa kuba tagtay wa minha minhaa xadiidkii khabarkii aaxaadkee laakiin qaraa-in kale kulansaday oo uu cilmi ku faa'iideeyo danni meeshii uu kaba baxo waxa kaba mida almusalsalu xadiidkii iskaga daba tegay bilaimati imaamyo alxufaadi xufaad oo almutqiniina itqaan iyo sugid iyagu leh kuwaas xaysu meeloo laa yakuunu aanu khabarkaasi ahaanayn gariiban mid isagu keliya oo ninkaa imaamkaoo keligii uu wariyey oo wuxuu leeyahay bal iyaduna waa kii ugu dambeeyey ee kii hore saxiixayn buu kaba dhigay waa khabar aaxaad sidiisa laakiin umuurtan saxiixayn iyo miisadan ay leeyihin daraaddeed buu cilmi kuba faa'iideynayaa oo dani arrintiisu aanay ahayn ka labaadna wuxuu ka dhigay xadiidkii mashhuurkaa ee duruqta cadiday lahaayeen dacfi ruwaadeed iyo cilalla kaba nabad galay isaguna siaan soo yar sharaxnay ayaa duruqdani midka dee way is xoogeynaysaa oo danigii iyo ixtimaalkiibay meesha ka saaraysaa cilmi buu ku faa'iideynayaa kii saddexaad muxuu ka dhigayaa waa xadiid ay kala warinayaan oo midba mid uu ka warinay rag imaamah oo imaam uu ka warin imaam imaamna imaam uu kaba warin markaa ragga dee umuuraha uu inoo sharxi doonoo ah waxay ikhtisaashan fiicane iyaga kuba kulantay ee u dhigmaysa dad badan iyo cadad badan meeshood weliba khaasatan markay cid kalena ay laba wadaagsadeen ayaa meesha dandigii jiray iyo ixtimaalkiibaa meesha ka bixiyo xadiidka caynkaasina wuxuu faa'iideynayaa cilmi isagana taasi fiican u sharxiyo wuxuu yihi isagoo misaalin horta wa min almusalsalu waxaa ka mid ah ay min alahbaar min alkhabari almuxtafi bilqaraa-in anwaacdiisii waxaa kaba mid ah almusalsalu xadiidkii ku tasalsulay tasalsulka halkan dee waa midba mid inuu kaba warinayo midba mid inuu kaba warinayo saasuu iskaga daba tegay bil aimati imaamiyo alxufaadi xufaadoo almutqiniina wax sugtay xaysu weliba meel oo laa yakuunu aanu noqonayn qariiban oo bacnaa imaamkani waa warinayaa imaam kale uu ka warin isna imaam kale ilaa sanadka inoo dhammaan welibana keli keli maahee dad kalena way la wadaagsanayaan mid kastaba mid kastaba dad kalea la wadaagsan waaba kan misaalka kale xadiis ee xadiisba weeye alladii xadiiskaasoo yarwihi uu warinayo axmed ibnu xambalin axmed ibnu xambal maalan waa misaal ahaan maha dee inuu misaal kanun oo wayushaariku la wadaagsanayana fiihi xadiidkaas riwaayadiisa fii riwaayatihi hayru axmed kayrkii oo cid kaloo dee dabaqadiisa aydoo xadiidkii warinaysay way jirtaayoo xadiidku qariib maaha yaanu ka warinayaa can shaaficiyi shaafici uu kaba warin wayushaarikuhu uu la wadaagsanaa markaa shaafici buu kaba warinayaayo dee macnaha shaaficina ay wayarwiihi shaaficiyu can malik bni anas shaaficina wuxuu ka warinayaa imaam malik o weliba wayushaariku waanu la wadaagsanoo fi fi riwaayati xadiidkaa riwaaya